baraha bulshada sida facebook instagram tictok iyo snapchat ayaa noqday qeyb ka mid ah nolosha dhalinyarada waxay u sahlaan inay la xiriiraan asxaabtooda helaan xog cusub iyo inay muujiyaan dareenkooda hase ahaatee waxay u isticmaalaan si xaddhaaf ah wuxuuna sababaa xaddaafka baraha bulshada dhibaatooyin kala duwan oo saameeya caafimaadka maskaxda waxbarashada iyo xiriirka bulshada dhalinyarada ayaa saacado badan ku lumiya baraha bulshada taasoo keenta in waqti yar loo helo waxbarashada qoyska waxay sidoo kale saameyn ay ku yeelataa mustaqbalkooda wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed caynte ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in ay yareeyaan isticmaalka xaddhaafka ah ee baraha bulshada mar walba marka kasii dambeyso teknolojiyada waa sii waa sii maxaa la yirahda horumaraysay horumarkaasay sameynaysana mar walba waa waa silaax duu xadeyn waxay dhahan waayo oo waa sayf laba afle waayo qofka hadduu maxaa la yirahda dhanka wanaaga u isticmaalana wanaaggii iyo fariimihii wanaaggii iyo maxaa la yirahda wanaaggii ku gudbinaya hadduu si xun u isticmaalana maxaa la yirahda iyadana waxaa laga yaabaa inay bulsho bulsho maxaa la yirahda isku dirto ama caqabad keento ama laga yaaba inay khilaafaad iyo wax badan ay abuurto dhalinyarada soomaaliyeed iyo kuwa hirshabeelle isticmaala teknolojiyada waxaan ayagu laftarkooda ku baraarujinaa ama mar walba dhaha isticmaalka teknolojiyada waa wax aad u wanaagsane ama baraha bulshada dad waxaad arkaysaa oo social maxaa la yirahda influencers ah oo boqolaal kun oo qof ay ku xiran yihiin haddaysan malaayiin ahaynba dadkaas iyaga ah marka haddaanan fariinta si rasmi ah oo bulshada maxaa la yirahda wax tarow leh aysan u gudbinin waxaad dareemaysaa in maxaa la yirahdaa aysan fahmin ujeedkii guud ee teknolojiyada maxaa la yirahda laga lahaa marka mar walba waxaan jeclahay in dhalinyaradu aan dhaho isticmaalka teknolojiyada iyo baraha bulshada iyo aaladaha maxaa la yirahdaa aad loo isticmaalay social mediahaba qofku maxaa la yirahdaa soo wax wanaagsan ku gudbinayo bulshadiisa wax ugu qabanayo ganacsiyadiisa kusoo bandhiganayo ugu heelinayo maxaa la yirahdaa cadaaladda kaga dhiidhinayo dulmiga iyo waxaas maxaa la yirahdaa bulshada uu hormuud uga noqon karaa marka mar walba ayadana inaan waxaan baraarujinaa inay noqoto meel ay dadku waxa wanaagsan ku sheegaan waxa wanaagsanna maxaa la yirahda ay barahooda bulshada u isticmaalaan marka baraarujinada noocaasa insha allahu tacaala in aada loogu celceliyo oo idaacadaha iyo dadka kale maxaa la yirahda bulshada soomaaliyeed ayaga laftirkooda dowladda u ah in ay taa ugu celceliyaan maxaa la yirahda ayadana waa rajaynayna anaguna doorkaas inaan ka qayb galnana ayadana aadan u rajaynayna oo maxaa la yirahda inta tabarteenana waa suubina baraha bulshada waa aalad faa'iido leh waa haddii si wanaagsan oo aan xaddhaaf ahayn loo isticmaalo